wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale oo maalmahan howlo shaqo u joogay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose ayaa kulan la qaatay ganacsatada deegaanka raaskambooni kulanka ayaa ahaa mid isxogwaraysi ah iyadoona ah intii kulanku socday ay ganacsatadu mas-uuliyiinta la kulmay uga warameen ganacsiga deegaanka sida uu socdo iyo caqabadaha ganacsiga ka jira deegaanka qaar ka mid a ganacsatadii kulanka ka qayb galay ayaa ka warbixiyey caqabadaha ganacsiga ka jira deegaanka raaskambooni ganacsiga iyo xagga beeraha iyo xagga malabkaba dowladda wasaaradda ganacsiga waxaan ka codsanaynaa in sidaan si ka bedelan ay noo keento waxaan ka codsanayna haddaan nahay ganacsigii odayaashii deegaanka magaalada riskamboni waxaan ka codsanaynaa wasaaradda ganacsiga in ay dhadhaqaaq samayso dhinaca kenya xuduudda xiran inay furto waxaan nahay ganacsatadii riskamboni caqabado fara badanna way ku gadaaman yihiin oo usoo bandhignay waan kala hadalnay oo ugu weyn tahay dhibka ugu weyn uu yahay xuduudka oo naga xiran hadday ahaan lahayd dalka gudihiisa iyo hadday ahaan lahayd wadanka aan jiiraanka nahay intaba xuduudka uu naga xiran yahay tiina ay saameyn ba-an ku yeelatay ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii noloshii dadka deegaanka hadday ahaan lahayd dadkii beeraleydii aadi lahaa duurka iyo haddii malab ay soo guran lahaayeen hadday xoola ka ganacsan lahaayeen oo xuduudka ay marsan lahaayeen haddii ganacsiga ay aadan lahaayeen wadanka ka baxsan wadankan kenya intaba caqabado fara badan ay ka jiraan tiina ay keentay noloshii inay hoos u dhacdo waxaana kala hadalnay arrintaas wasiirka dhanka kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim xasan cabdi oo ka warbixiyey muhiimadda kulanka ay ganacsatada la qaateen ayaa sheegay in cabashada ay soo jeediyeen ganacsatada deegaanka raasgambooni ay tahay mid mudan in laga jawaabo waxna laga qabto dowladda ma dhismaan karto waxay ka mid tahay ganacsatada tiirka ugu muhiimsan dowladda haddaanan ganacsato jirin dowladda ma dhisnaan karto sababtaa dowladda waxay u baahan tahay cashuur cashuurta dadka qadinka sooma marka idinka xaq waxay leedihin maadaama cashuur bixinaysaan cabashadiini iyo wax dhibka aad sheeganaysaan in dowladda idinka qabto sababtoo ah idinka lahaantiin anaga ma istaagan karno mana socon karno dowladdana waxay ku dhista waa cashuur laakiin waxaa idinku borinayaa dhib walba waa laga bixi doonaa cashuurta xuquuqna idinku leeyahay ee dowladda idinku leedahay horumari iska bixiya anagana diyaar waxaan nahay waxa cabashadiini inaan sidaan ugu dhaqso wax idinka qabanno marka in cashuurtaasi aad bixisaan xaqa u leedihiin inaad cashuurtaa bixisaan annagana waxaan xaq u leenahay wixii cabashooyina inaan idinka qabanno marka insha allahu tacaala waddanka wuu kala furfurmay wasiiro badanaa imaan doono xildhibaanaad imaan doono sidii hore ma noqonaysaan hadda maamulka maamul cusub waaye soo dhaweeya la shaqeeya amni waad haysataan ganacsiga deegaanka raasgambooni ayaa ku tiirsan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale dalka handariska nahay ee kenya